baxniintii cutubka toddobaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal fiir waxaan fircoon kaaga dhigay sidii ilaah oo kale walaalka haaruunna wuxuu ahaan doonaa nebigaaga adigu waa inaad ku hadasho waxa aan kugu amrayo oo dhan walaalka haaruunna waa inuu fircoon la hadla si uu reer banu israa'iil u sii daayo si ay dalkiisa uga baxaan oo fircoon qalbigiisana waan qallafin doonaa calaamooyinkayga iyo cajaa'ibiyadaydana waan ku badin doonaa dalka masar laakiin fircoon kuma maqli doono markaasaan gacantayda saari doonaa masar oo aan soo bixin doonaa ciidankayga oo ah dadkayga reer binu israa'iil waanan kaga soo saari doonaa xukumo waaweyn dalka masar markaasaa masriyuuntu ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay markii aan gacantayda masar ku korfidiyo oo aan reer binu israa'iil ka dhex bixiyo iyaga markaasaa muuse iyo haaruun sidaas yeeleen sidii rabbigu ku amray ayay yeeleen muusena markaas wuxuu jiray siddeetan sannadood haaruunna wuxuu jiray saddex iyo siddeetan sannadood markay fircoon la hadleen markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi markii fircoon idinla hadlo oo idinku yidhaahdo cajaa'ib itusa markaas waxaad haaruun ku tidhaahdaa ushaada qaado oo fircoon hortiisa ku tuur si ay abeeso u noqoto markaasaa muuse iyo haaruun waxay u tageen fircoon oo waxay yeeleen sidii rabbigu ku amray markaasaa haaruun ushiisii ku hor tuuray fircoon iyo addoommadiisii oo waxay noqotay abeeso fircoonna markaasuu wuxuu u yeedhay raggiisii xigmadda lahaa iyo saaxiriintiisii markaasaa faraloowyadii masarna iyana yeeleen sidii si la eg oo falalkoodii ku sameeyeen waayo nin waliba wuxuu tuuray ushiisii markaasay waxay noqdeen abeesooyin laakiinse ushii haaruun baa wada liqday ulahoodii oo dhan qalbigii fircoonna wuu sii qallafsanaaday mana u dhegaysan iyagii sidii rabbigu yidhi markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi fircoon waa macangag oo wuu diidayaa inuu dadka sii daayo bal subaxda fircoon u tag waayo aroortu wuxuu tagaa biyaha haddaba waxaad istaagtaa webiga qarkiisa inaad la kulantid isaga oo gacanta waxaad ku qaadataa ushii abeesada noqotay oo waxaad isaga ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaahay cafraaniyadda ayaa ii soo kaa diray oo wuxuu kugu yidhi sii daa dadkaygu ha tageene inay cadlada iigu adeegaan oo bal eeg hadda ka hor ima aad maqlin oo waxaa rabbigu ku leeyahay tan ayaad ku ogaan doontaa inaan rabbiga ahay bal ogow ushan aan gacanta ku hayo ayaan ku dhufan doonaa biyaha webiga ku jira markaase waxay u rugman doonaan dhiig oo kalluunka biyaha ku jiraana way wada bakhtiyi doonaan markaasaa webigu soo uri doonaa kolkaasaa masriyiintu aad u nabcaan doonaan inay webiga biyo ka cabbaan rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad haaruun ku tidhaahdaa ushaada qaado oo gacanta ku korfidi biyaha masar iyo webiyaashooda iyo durdurradooda iyo galalkooda iyo balliyadooda biyaha ah oo dhan si ay u noqdaan dhiig oo dhulka masar oo dhammu waxay noqon doonaa wuxuu noqon doonaa dhiig miidhan oo ku jiri doona weelasha qoriga ah iyo weelasha dhagaxa ahba markaasaa muuse iyo haaruun yeeleen sidii rabbigu ku amray kolkaasuu ushii kor u qaaday oo biyihii webiga ku jiray ku dhuftay fircoon iyo addoommadiisii hortooda markaasaa biyihii webiga ku jiray oo dhammu waxay u rogmadeen dhiig kalluunkii webiga ku jirayna way wada bakhtiyeen webigiina waa uray masriyiintiina biyo way ka cabbi kari waayeen webigii dhulkii masar oo dhammuna wuxuu noqday dhiig miidhan markaasaa saaxiriintii masarna waxay yeeleen sidii si la'eg oo falfalkoodii ku sameeyeen qalbigii fircoonna wuu sii qallafsanaaday mana uu dhegaysan iyagii sidii rabbigu yidhi kolkaasaa fircoon noqday oo gurigiisii tegey waxaanna qalbigiisii maba uu gelin markaasaa masriyiintii oo dhammu waxay qoteen webiga dhinacyadiisa inay helaan biyo ay cabbaan waayo biyihii webiga way cabbi kari waayeen oo intii rabbigu webiga qarribay toddoba maalmood baa ka dambaysay